halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida maraykanka sidaad nooga barateen maalin walba ama maalin dhaaf waxaan idiin soo gudbinaa warbixinadii ugu dambeeyey oo aan ka helno waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota maanta oo ay bishu tahay bishii labaad february afariy labaatankeedii sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatanka maalin arbaca waxaa shir jira-id qabtay gudoomiyaha waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota jan malcom gudoomiye ku-xigeenka dan iyo agaasimaha cudurada faafa ee gobolka minnesota chris elsman shirka jaraa'id ayay gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota ku sheegtay in dadkii la siinayay tallaalka cudurka coronaviruska uu hadda gaaray in ka badan hal milyan oo qof oo ah bulshada degan gobolka minnesota taasina ay tahay bay tiri wax lagu farxo in tallaalkii uu zaa'id ku socdo oo dadkii la siinayo si uu ka hortagna ugu noqdo una badbaadiyo nolol badan sidoo kale waxaa la hadlay warbaahinta agaasimaha cudurada faafa ee gobolka minnesota chris elsman iyadoo ay sheegtay in war lagu farxa ay tahay in hay-adda ama kambaniga la yidhaahdo johnson johnson oo sameynayay talaal cusub iyagana ay dowladda dhexe qeybteeda caafimaadka ay soo ogolaatay taasina ay siinaysa bay tiri dadaal badan oo ah in la helo tallaal badan oo bulshada la siiyo waxaan rajaynaynaa bay tiri in wiigaga soo socdana loo soo diro oo aan helno sidoo kale warbixinta inkastoo wanaagsanayd oo laga hadlayay talaalka badan ee yimid iyo dadka la siiyey gudoomiye ku-xigeenka caafimaadka dan hof wuxuu yidhi gobol ahaan waa inaan ku jirnaa feejignaan zaa'ida khaasatan ilaa intuu cudurka coronaviruska ama caabuqu uu jiro waa inaan kala fogaannaa waa inaan afka iyo sanka xirannaa waa inaan sidii caafimaadka ugu wanaagsan ee laisku laiskaga ilaalin kara la isaga ilaaliyaa isagoo tusaale usoo qaatay in la rajaynayo in ardaydii dugsiga dhexe iyo sare ay si toosa u bilaabi doonaan iskuuladooda bisha soo socota ee march sideedeeda sidoo kale wuxuu yidhi waxaan aada uga codsanaynaa ama kala talinaynaa waalidiinta dhalay ardayda dugsiyada dhexe ama dugsiyada sare in ay iska baaraan cudurka coronaviruska labadii wiigba mar ka mid ah iyagoo wuxuu yidhi ay xataa codsan karaan in gobolku uu usoo diro iska baarista midda candhuufta ah iyadoo jawaabtana loo soo sheegi doono haddii ay awoodaan ay sameeyaan halkii wiigba mar wuxuu yidhi waxaa jira in dhallinyaradeenna badan kuwa dugsiga sare aada ay ku laabanayaan iskuuladii sidoo kalena ciyaarihii ay ciyaari jireen oo sportskaha dib loo furay marka waxaan rabnaa inaan ka hortagno intaan ilaalin karno inay hal mar hadday dhacdaan halkaa mar ku ilaalino intay nagu faafi lahayd kaysas badan la baari lahaa wuxuu sheegay inay suurtagal tahay inay faafido timaado laakiin uu kahortagu ka wanaagsan yahay marka sidaa darteed wuxuu yidhi waxaan ka codsanaynaa waalidiinta caruurta dhalay in ay labada wiigba mar isbaaraan sidoo kalena haddii ay dhib ku tahay inay soo dalbadaan isbaaritaanka candhuufta ah in ay tegi karaan meelaha ugu dhow ee laisaga baaro cudurka coronaviruska su-aalaha warbaahintu weydiinaysay ayaa waxaa ka mid ahaa su-aal la weydiiyey agaasimaha cudurada faafa ee gobolka minnesota taasoo ahayd suurtagalka ay ka dhici karto inay jiraan dad ka qaaday ama ku jiraday tallaalkii cudurka coronaviruska waxay tiri ilaa intaan ognahay baaritaankaas waxaa sameeya dowladda dhexe ee gobolka ee maraykanka maysana ku arkin annagu intaan ognahay bay tiri waa laga yaabaayo waa suurtagal laakiin waxaan kuu caddayn karaa bay tiri inaysan jirin ilaa hadda qof u dhintay talaal u qaatay ama talaalka wax uga yimid sidoo kale waaxda ayaa sheegtay in ay filanayaan talaal badan inuu wiigan u yimaado sidaan la socno wiiga hore talaalku dib u dhac ayaa ku yimid kadib markii ay timid cimilo qabow ah oo kala xirtay kala socodkii ama safaradii ka imaanaya gobolada galbeedka maraykanka oo baraf xoog lihi ka daayay sidoo kale waxay ku sheegeen inuu talaalku hadda la gaarsiiyey ilaa hal milyan oo qof taasina ay tahay wax lagu farxo dadka laga helay cudurkana ay ahayd maanta dad dan siday ku sheegeen warbixinta toddoba boqol lixdan iyo kow qof taasoo ka dhigaysa siduu cudurku u bilowday ilaa hadda bulshada degan gobolka minnesota cudurku ku dhacay afar boqol sideetan kun sideed boqol afartan iyo shan qof sidoo kale xagga dhimashada waxay sheegtay in ay jiraan ah, dad dhan sagaal qof oo ugu dhintay cudurka coronaviruska shalay gobolka minnesota iyadoo dhimashadaasnina ay gaarayso markuu cudurku bilowday ilaa hadeertaan dadka u dhintay cudurkan lix kun afar boqol afartan iyo saddex qof dadkaa dhintay ah, boqolkiiba lixdan iyo saddex ama afar kun iyo afartan qof waxay ahaayeen dad waayeelo ah oo ku noolaa guryaha lagu hayo ama meelaha lagu xanuuneeyo eh, dadka ah, waayeelada ah sidoo kale eh, dadka uu ku dhacay cudurada waxaa ku jira dad badan oo dhalinyaro ah khaasatan dadka labaatan ilaa labaatan iyo afarka u dhexeeya oo afartan iyo sideed afartan iyo toddoba kun oo qof oo laga oo oo ka mid ahay ah, uu ku dhacay cudurku iyadoo dhimashaduna ay ahayd saddex qof dadka da-dooda u dhexayso labaatan ilaa afar iyo labaatanka Um, waaxdu waxa ay kaloo ku dardaarantay in uh, dadaalkii ka hortaga uu weli sii socon doono iyadoo dadaalka la muujin doono oo la rabo xataa hadduu qofku talaalka qaato in uu isku dayo inuu dadkii uusan aqoon u lahayn ama meel dadku ku badan yahay hadduu yimaado inay kala fogaadaan eh, sanka iyo afkana maaskaratadii lagu xirto waad mahadsantihiin dhegeysigaad dhegeysataan idaacadda codka bulshada gobolka minnesota ee k a l y f m fariintan waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxaana mar walba isku dayeynaa warbixinadii ugu dambeeyey ama shirjaraa'idiyadii ugu dambeeyey ee ay qabtaan in aan idinkugu soo dayno idaacadda idinkoo warbixino zaa'idana ka heli kara eh, meesha talaalka laga qaato sidee talaalka loo qaataa talaalka muxuu ka samaysan yahay Eh, bog aan ku leenahay khadka internetka ee k a l y org ama idinkoo boqon kara khadka baraa bulshada aan ku leenahay ee facebook ah, oo aad ka heli doontaan warbixinadii ugu dambeeyey iyo meelaha tallaalada laga qaadanayo intaan markale wada kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo